magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa laga daafuray mashruuca horumarinta adeegyada xuquuqul insaanka ee hay-adaha dhaqan celinta iyo cadaaladaha agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka magaalada kismaayo laga daafuray mashruuca horumarinta adeegyada xuquuqul insaanka waxaan oo sharafa halkan in lagu daahfurayo mashruuca horumarinta adeegyada xuquuqda aadanaha ee hay-adaha dhaqan celinta iyo cadaaladda ee jubbaland waxaan ku farxsan nahay haddaan nahay wasaaradda cadaalad iyo arrimaha dastuurka annagoo kaashanayna hay-adda kaalo oo run ahaantii hawshaas khibrad badan u leh wax badanna kasoo qabatay howlaha dhaqan celinta qeybo kamida deegaanada soomaaliyeed mashruucanna uu noqon doono mashruuc ka shaqeynaya kismaayo baydhabo iyo muqdisho saddexdaa magaalo in aynu hadday nahay reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo si fiican uga faa-iideysan doono mashruucan lana horumarin doono adeegyada cadaaladeed iyo xuquuqul insaan ee ay helaan hay-adaha dhaqan celinta iyo cadaaladda run ahaantii waxaad ka wada warqabtaan dhammaantiin hay-adaha dhaqan celintu muhiimadda ay u leeyihiin bulshada iyo dowladnimada iyagoo ka qeyb qaata in dadkii ay hay-adaha kale ee cadaaladdu lasoo xiray ee la keenay xabsiga hadafka ugu muhiimsanae xabsiga loo geynayo ay tahay in dhaqan celin lagu sameeyo oo shalay wuxuu qofku samayn jiray la rabo in laga soo bedelo ma aha keliya ciqaab qofka xorriyadiisii dhaqdhaqaaqa loo diidayo ee waxaa la rabaa hadafka guud shalay dembigii qofkan loo xiray dhaqankii loo xiray marka uu xabsiga ka soo baxo muddadii xabsiga dhammaysto in uu soo noqdo qofkii oo dhaqankiisii isbedelay daafurka mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland saraakiil ka socday ciidanka asluubta sharci yaqaano iyo guddiga u qareemidda maxaabiista